bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacanoo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid a dacwad ka dhan ah baarlamaanka oo loo gudbiyey maxkamadda wasaaradda arrimaha gudaha dalka oo beenisay inay bixisay amarkii madaxweyne ku-xigeenka dalka looga diiday inuu waddanka ka safro iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo war ka soo saaray doorashada gobolada waqooyi subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo khamiista taariikhdan waxay ku beegan tahay shanta bishii sideedaad labada kun iyo koiyo labaatanka qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada okiyo mtata oo ka mid ah shaqhsiyaadka u ololeeya xaquuqul aadanaha iyo arrimaha bulshada ayaa maxkamada geeyey dacwaduu ku doonayay in baarlamaanka wadanka laga hor istaagay inay wax isbedela ku sameeyaan dastuurka dalka u degsan dacwadan oo uu hordhigay garsoorayaasha maxkamadda sare ee wadanka ayuu ku tilmaamay mid u baahan in si deg deg ah go-aan looga soo saaro hindisaha sharci beddelka waxaa soo jeediyey oo baarlamaanka horgeeyey mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka narekwa sidoo kalena ah gudoomiyaha guddiga kormeero dhaqangelinta dastuurka master umtata waxa uu doonayaa in maxkamaddu ay soo saarto amar gudoomiyaha golaha qaran ee xeerdejinta dalka justin maturi ka hor istaagaya inuu hindisahan oo qeyb ka mid ah la ansixiyey uu la wadaago madaxweynaha dalka uhuru kenyaata xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka dor karanja kibijo ayaa waxa uu beeniyey in ay soo saareen amarkii madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto huraantii toddobaadkan loogu diiday inuu u safro dalka uganda kibijo ayaa waxa uu sheegay in ku-xigeenka madaxweynaha dalka ruuto aanun haysan dukumentiyada muhiimka ah sidaas awgeedna aynan suuragelaynin inuu wadanka ka baxo waxa uu sheegay inaysan jirin sabab kale oo mas-uulkaasi loogu hor istaagay safarkii uu qorshaystay ee uu ku doonayay inuu ku tago dalka dariska ah ee uganda
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska wasiiru dowlaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu adkeynayo in doorashada guddoonka guddiga doorashooyinka somalilan ee siid uu noqdo midda furan laguna qabto wakhtigeeda si ay u gutaan shaqhsiyaadkaasi waajibaadka loo xil saaray ee arrimaha doorashooyinka gobolada waqooyi iyadoo la tix raacayo warqada kasoo baxday guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid oo sidoo kalena ku taariiqeysneed afartii bishii sideedaad ujeedaduna ay tahay doorashada guddoonka guddiga doorashada somalilan ayaa guddiga doorashooyinka somalilan oo ay warqadani si toos ah ugu socoto waxaa la faray in ay fuliyaan jadwalka doorashada guddoonka guddigaasi sidaas darteed hay-adaha dowladda ee arrimahan quseeyaan ayaa iyagana la faray in ay korjoogteeyaan doorashada guddoonka guddiga daneeyayaasha caalamiga ah waxaa loo fasaxay korjoogteynta doorashada guddoonka guddigaasi intaasi kadib war kale oo qoraal ah oo ay soo saareen guddiga hirgelinta doorashooyinka ee somalilan ayaa waxaa lagu shaaciyey xilliga la dooranayo guddoonka guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobolada waqooyi qoraalkaasi oo waa ka socday amaba ku socday guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobolada waqooyi ayaa waxaa lagu sheegay in doorashada guddoonka ay dhici doonto toddobada bishan oo ku beegan maalinta sabtida ee toddobaadka soo socda horey guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobolada waqooyi ayaa waxaa iyagu ah oo laba garab ah ay kala doorteen laba guddoon kadib khilaaf soo kala dhex galay hase yeeshee doorashadaasi ayuu baabi'iyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble kadib markii uu kulan la qaatay xubnaha guddigan dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cabdixakiin luqmaan ayaa waxa uu soo magacaabay xubnaha guddiga qabanaya doorashada aqalka sare ee xildhibaanada ka imaanaya deegaanada maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle xubnaha guddigan ayaa ka kooban shan iyo toban xubnood waxaana ay ka shaqeyn doonaan doorashada xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya kasoo galaya deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle sidoo kale waxaa loogu baaqay xubnaha si la magacaabay in ay si dhaqsaa u gudagalaan howlaha loo igmaday oo la xidhiidha doorashada xildhibaanada aqalka sare kasoo gelaya deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle maamul goboleedyada ugu badan ee soomaaliya ayaa hadda bilaabay dhaqaaqaqyada doorashooyinka waxaana si toosa doorashada u bilaabay maamulo laba ah maamuladaasi ayaana waxay kale yihiin koonfur galbeed iyo sidoo kale jubbaland oo ilaa iyo sagaal ka mid ah xildhibaanada aqalka sare deegaanadooda lagu soo kala doortay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed xaashi dhowre ayaa waxa uu magaalada dhuusmareeb caasimada maamulkaasi ka daafuray kulankii ugu dambeeyey ee looga tashanaya sharciga waxbarashada ee maamulka galmudug wasiirka ayaa sheegay in fabreebkii ugu dambeeyey ee sharcigan uu hadda maraya kadib muddo hal sano iyo bar ah oo laga shaqaynayay iyadoo intaasi kadibna wasiirku uu sheegay in loo gudbin doono golaha wasiirada maamulka galmudug haddii ay ansixiyaanna baarlamaanka loosii gudbin doono ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka galmudug uu kusoo saari doono digreeto madaxweyne waxaana uu sheegay in sharcigu uu yahay mid ka turjumayo baahiyaha dhanka waxbarashada ee ka jira deegaanada maamulka galmudug
waana kaga mahad celinayaa runtii inaan inaad waktigiina geliseen meelo fogfog aad ka timaadeen taladiinna iyo tusaalihiinna aad ku darsateen haddii aad tihiin balk iisheeg bal bahda waxbarashada nuuc kasta aad tihiin muhiim waxaa noo ah in la helo sharci waxbarasho oo galmudug u gaar ah oo dadkeeda iyo duruufteeda iyo xaaladeedu sida ay tahay la tacaamulaya oo aan minguuris ahayn waana sababta muddada intaas la eg waxaan u malaynayaa bishii markaan hal bil joogay oon xilka wasiirnimada aan hal bil oo keliya aan joogay ayaan broseska intaan la eg aan bilownay haddana hal sano iyo dhowr hal sano iyo bar ayaan kusii dhownahay ilaa intaasna broseskiisa iyo ka shaqayntiisa iyo isku aadintiisa iyo in qorshe looga shaqayn karo loo helo sharciga waxbarashada galmudug ayay maraysay wasaaradaha kale waan ka duwannahay wasaaradaha kale way sahlan tahay inay sharci soo saaraan ama ay sameeyaan laakiin waxa annagu aan samaynayno waa inay facts based ay noqdaan wax xaqiiq ku salaysan dadka ay saamaynayana lagala tashtay oo taladooda iyo tusaalahooda ay ku dareen in uu noqdo waaye diinnii iyo tusaalihiinnii iyo inbutkiinnii aada geliseen isla ogolaashihiinnii waaye adinka adinka heerkaas ayay idiin joogtaa wixii aad ku darteen iyo wixii maskaxdiina ka soo maaxday iyo wixii aad isla ogolaateen inaad ugu dambayn aad isla ogolaataan oo aad dhahdiin sax waaye wixii aan ku darnay iyo sidii aan isla ogeyn wuu yahay waa steebka koowaad steebka kale oo ku xigana wuxuu yahay inuu u gudbo golaha wasiirada ee ay ansixiyaan markii ay ansixiyaan haddana kadib ay baarlamaanka usii gudbiyaan baarlamaanku markuu uu ansixiyo ou endorsement ku sameeyo sharci ka dhigo weli waxaa usii harsan madaxweynuhu inuu digreeto kusoo saaro oo sidaas ay steebyadaas ay marto haddii ilaahay yidhaahdo
guddiga amniga ee maamul goboleedka galmudugna waxay soo saareen amare ku socda hubka iyo gaadiidka dagaal ee lala tegayo magaalooyinka doorashooyinka ay ka dhacayaan ee dhowsamareeb iyo gaalkacyo go-aanka kasoo baxay guddiga amniga ee galmudug oo sideed qodob ka koobnaa ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid ku saabsan sidii magaalooyinkaasi ay doorashooyinka ka dhacayaan ay u noqon lahayn kuwo amnigoodu sugan yahay qodobada waxaa ka mid a in guddiga amniga galmudug uu mamnuucay dhammaan hubka iyo gaadiidka dagaalka ee waa lagu dhexaysto galmudug gaar ahaan magaalooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo in shacabka ku nool deegaanada galmudug lagu wargelinayo in ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga lana soo wadaagaan xogta iyo falalka dhanka amniga ah saddex waxaa laga bilaabo taariikhdii afarta bishii sideedaad aan wax hub ah lagu dhex qaadan karin magaalooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo haddii aan fasax looga haysan laamaha amniga maamulka galmudug afar waxaa sidoo kale la mamnuucay askari amaba ciidan hubaysan oo magaalooyinka hubka ku dhex wata waa ku dhex wadan kara marka laga reebo kuwa loo xil saaray sugidda amniga gaar ahaan magaalooyinka doorashooyinku ka dhacayaan shane in ciidamada qalabka sida ay ka foojignaadaan in xabad ay ku ridaan gudaha magaalooyinka iyadoo aan lagu gudanaynin waajibaad shaqo lix in laga mamnuucay garoomada magaalooyinka galmudug gaar ahaan dhuusamareeb iyo gaalkacyo in laga soo dejiyo hub ama gaadiid dagaal oo fasax loo haysan todobo in aysan jiri karin qof kudhewaa ku dhexaysan kara magaalooyinka galmudug hub ciidan amaba agab dagaal qof aan fasaxa sugu ka haysan hay-adaha amniga ugu dambeyntii in hay-adaha amniga ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamiirta kasoo baxday guddiga amniga ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ee xogaha la xiriira coronavirus ku sheegtay in la diiwaan geliyey lixdan iyo afar qof oo xaalado cusub covid sagaal iyo toban afar laatankii saacadood ee lasoo dhaafay afar qof ayaa cudurka u geeriyootay waxaana ka bogsaday labaatan iyo sideed ruux wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda soomaaliya marwafweysiye abikar nuur ayaa cadaysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay gobolka banaadir soddon iyo shan qof puntland saddex iyo labaatan somalilan iyo galmudugna min saddex qof soddon iyo kow ka mida dadka bukaanka cusub ayaa arag halka soddon iyo saddexna ay haween yihiin tirada xaaladaha covid nteen ee soomaaliya laga diiwaan geliyey ayaa hadda gaartay shan iyo toban kun lix boqol konton iyo sideed waxaa bogsaday toddoba kun lix boqol lixdan iyo hal qof guud ahaan dalka cudurka waxaa u geeriyooday sideed boqol soddon iyo laba ruux oo sida ay wasaaraddu caddaysay marwafeysiye abikar nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ayaa bulshada ka codsatay inay qaataan talooyinka caafimaadka ee lagu hagayo amaba laga helayo khibrada dhanka caafimaadka ku takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinaya khatarta cudurkan uu dadka ku keeni karo maadaama uu mar kale soo labakacliyay halista covid sagaal iyo tobanna ay tahay in lagu dadaalo sidii cudurka looga hortegi lahaa ugu dambeyntiina maxkamadda ugu sareysa ee dalka baraaziil ayaa waxa ay soo saartay amar la xiriira in baaritaano lagu sameeyo hogaamiyaha dalkaasi mas-uulkan ayaa waxaa loo soo jeediyey eedeymo ah in uu khiyaano sameeyey waxyaabaha loo haysta waxaa ka mid ah in uu sheegay amaba uu yiri hanaanka doorashooyinka ee dalkaasi sax ma aha inkasta oo aanun cadaynin amaba cadaymo muuqda oo loo cuskaday aysan jirin sidoo kale waxaa lagu dhaliilay in maamulkiisa uu faafiyey warar been amuur ah waxaa go-aankan ah in la baaro madaxweynaha dalkaasi soo saaray garsoore lagu magacaabo alexander oo ka mid ah xaakinada dalkaasi warkii aa kala socoteen star f m codka gobolka waqooyi bari waynagay intaas warka waxaa soo jeedinaysa anigoo faadimo ah yuusuf nuu farsameynaya intaan warkan warka xiga ku kulmayna nabadeed